shalay dhammaantii uu ku saabsanaa aliimaanu bilyowmi alaakhir iyo waxa soo gudagelaya maalinta aakhira ha la rumeeyo marka la yidhaahdo waxaynu soo marnay inay ka mid tahay aliimaanu biashraat asaacati in la rumeeyo waa qayb aliimaanu bilyowmi alaakhir ka mid ah aliimaanu bilmowti geerida in la rumeeyo oy geeridu xaq tahay waa qayb ka mid ah aliimaanu bilyowmi alaakhir goorta qabriga la tago in qofka nafta lagu soo celinayo oo lasoo noolaynayo oo munkar iyo nakiir intay u yimaadaan su-aalulqabri la weydiinayana waxay masale saddexaad oo soo gashay aliimaanu bilyowmi alaakhir iyo dadku inay weliba qaybsamayaan oo dad wanaagsana iyo dad xumaa jawaabtooda u qaybsami doonta in alliqaa la rumeeyo ilaahay in lala kulmayo albacthu wannushuuru in la rumeeyo qaabka qiyaamada lagu imanaya curaatan xufaatan qurlan in la noqon doono ilaahay dadkao dhan in laysugu keeni doono kor iyo hoosba laysaga khalqiga laysu keeni doono inahaasoo dhani waa qaybo ka mid ah inaha iyo acmaal kaleoo tiro badan iyo waxyaaba caqaa'ida oo loo baahan yahay markii waxaan soo gaarnay qiyaamada marka la tago dadkana xilligii la gaaro la kala saari lahaa muddadii loogu talagalayna ay qiyaamada taagnaadaan in la miisaami doono wuxuu yidhi marka walwasnu in la miisaamo bilqisti cadaalad lagu miisaamo in la rumeeyaa ka mid ah masaa'ilka soo gudagelaya aliimaanu bilyowmi alaakhir falaa dulma wax dulmi la yidhaahda dhici maayo walaa yu'khadu cabdun qof addoonana loo qabsan maayo bisiwaa maa camila wixii uu sameeyey waxaan ahayn oo dembi isagu aanu samaynin iyo eed aanu gelin aakhiro loo qabsan maayo qofna halkan mualifku wuxuu ka hadlay raximah ullahu tacaala waa laba mas'alo in la rumeeyo miisaanka iyo inaan dulmi jiraynin amaa miisaanka iyo rumayntiisu ilaahay baa qur-aanku miisaanku xaq inuu yahay sheegay laba miisaanku inuu cadaalad yahayna qur-aankiisu ku sheegay wanadacu lmawaasiina alqisطa liyowmi اlqiyaamati falaa tudlamu nafsu shayئa wain kaana midqaala xabati min khardalin ataynaa biha wakafaa bina xaasibiin wanadacu lmawaasiina miisaankii la saarayay baanu dejinaynaa mawaasiina alqisطa miisaankii cadaaladda ahaa liyowmi اlqiyaamati maalinta qiyaamada falaa tudlamu nafsun shay-an nafna xabarna lagu dulmin maayo oo dembi aynan lahaynna la saari maayo khayraad iyo xasanaad ay lahaydna laga leexin maayo oo la gara marin maayo ilaah in badan buu qur-aan ku sheegay dadka damarkii la miisaamayo waa kuu mar kale lahaa waalwasnu yowmaidin ilxaqu faman haqulat mawaasiinuhu faulaa'ika hum lmuflixuun waman khafat mawaasiinuhu faulaa'ika aladiina khasiruu anfusahum ilaa akhirka aayadda waalwasnu yowmaidin miisaanka maalinta qiyaama alxaqu mid xaq oon marnaba been ahayn weeye haddaba waa inaad rumayso khalqiga in la miisaami doono miisaanka sifaadkiisaa waxay nusuustu tilmaantay inuu laba kafadood leeyahay laba kafadoodoo sida miisaanada la saartay say laba qaybood u yihiin daahirka qur-aankuna waa tilmaamay sunnada nabigeennana calayhi salaatu wasalaam si cad bay u qaaxdo u caddaysay amaa daahirka qur-aanku marka la yidhahdo qofka waa la miisaamayaa oo xuntiisii iyo santiisii baa la ysu miisaamayaa hadba labada miisaankii xoog bata baana lagu xukumayaa oo xeerkeeda lagu qaadayaa ilaa qof ilaahay u naxariisto iyo iimaan ku dhintay dembigana la ysaga dhaafay maahane way ka muuqan kartaa wax laba dhinac la ysu dheelitirayo oo laysbarbar dhigayo intuu miisaan la ysu saara kii xoog batee hoos maraay ee cuslaada lagu xukumayo amaa sunnada nabigu xadiidulbitaaquu ku caddahay sala allahu calayhi waali wasalam markii uu lahaa qof baa la keenayaa markaasaa waxaa la saarayaa dunuub sagaal iyo sagaashan diiwaan oo dembi ah baa fii kafatin kafad baa la saarayaa warqadii ay kelimatu tawxiidka ahaydna fii kafatin kafada kala la saarayaa riwaayadka qaarkood fi lkafati اlukhraa kafada kalaa la saarayaa baa layidhi halkaa miisaanku laba kafadood inuu leeyahay baa ka muuqanaysa amaa waxa la miisaamayo ee miisaanka la saarayaay nusuustu saddex wax in la miisaamayay sheegtay waxa ugu weynee la miisaamaya waa camalkii la sameeyey xuntiisii iyo santiisii waxaa labaadoo la miisaamayaa dadkii camalka sameeyey ama ha xumaadaan ama ha fiicnaadaane iyana miisaanka waa la saarayaa waxaa saddexaadoo miisaanka la saarayaa saxaa'iftii iyo waraaqihii ay ku qornaayeen acmaashuna waa lala saarayaa ama acmaasha in la saarayo nusuusta aad bay ugu badan tahay oo waxaa la iskuba raacsan yahay culimmadu in miisaan la saarayaay waa camalka oo salaadiisii iyo sakadiisii iyo soonkiisii iyagoo xaqiiqo muuqaal ah leh oo lana arki kara lana miisaami karaa la keenayaa qiyaamada wa xadiiulmuflis waa kii nabigu ku lahaa qofku wuxuu la imanayaa bijibaalin min salaatin wa jibalin min siyaamin wa jabalin min sadaqatin buuro wax la eg buu la imanayaa oo ajirkii iyo xasanaadkii uu sameeyey acmaashiya kadibna daduu dulmiyo waxu dhimayn baa kala qaybsan doono meel bannaan buu kusoo hari doona waa kii nabigule alai slat salaam amaa dadka in la miisaamayaay axaadiid baa ku soo aroortay uu ka mid yahay xadiidkii abi hurayra radia allahu canhu wa ardaahu nabigu markuu fasirayey falaa nuqiimu lahum yowma alqiyaamati wasna gaalada miisaan qiimala yeelan maayaan waa kii nebigu yidhi waxaa lala keeni doonaa maalinta qiyaamada ah birajuli samiini nin aad u cayilan oo aad u xoog badan oo buuran baa la keeni doonaa falaa yasilu cinda allaahi janaaxa bacuudatin ereertiisa garabkan ee miisaankiisu la ekaan maayo marna waa kii saxaabada nabiga la fadhiya xadiidkii xasanka ahaa nabigana sala allahu alay waslm isagoo saxaabada la fadhiya baa meel geeda ka dhow yihiin baa la jeegay cabdullaahi ibnu mascuud baa yimid geed buu damcay in uu fuulo oo wax ka soo gurto riwaayadka qaarkood waxay leeyihiin geed ma ahayne dabayl baa ku dhacday marka dabayshii baa gelgeshay nin aad u tabardaran oo luga dhuudhuubanna wuu ahaa markaasay ku qosqosleen markaasuu nabigu wuxuu yidhi atadxakuuna min diqati saaqayhi luga dhuudhuumidiisa miyaad ku qoslaysaan waaladii nafsii biyadihi lahumaa ahqalu fi lmiisaani min jabali uxudin labadaa lugood ay yar aragtaan unbaa buurta uxud qiyaamada markii la taga miisaanka kaga culus haddaba qofkii miisaan in la saaraya labadaa nusuusta way ka muuqataa amaa saxaa'if alcamaal in la saarayaay xadiisulbitaaqay ku muuqataayo waxaa la keenayaa tiscan wa tisciina sijilan oo xumaatadii ay ku qoray diiwaanadii baa lala saarayaa waxaana la keenayaa warqaday kelimatu tawxiid ku qoran tahay oo dhinaca kale la saarayo saa darteed baa acmaashii oo aasaas ah saxaa'iftii ay ku qorayd iyo waraaqaha ay ku qornayd iyo qofka dadkii soo sameeyey acmaasha intaba miisaankaa la saarayaa waalwasnu bilqisti wasan cadaalad ah baa ka mida in la rumeeyo oo falaa dulma ma jiraan walaa yu'khadu cabdun loo qaban maayo bisiwaa maa camila wixii uu sameeyey wax aan ahayn oo ka soo haray loo qabsan maayo dulminaanu jirinna intaan soo sheegnayna waxaa weydhiisa wamaa rabbuka bidallaamin lilcabiidi ina allaha laa yadlimu اnnaasa shayئa walaakina اnnaasa anfusahum yadlimuun ina allaha laa yadlimu midqaala darati wain taku xasanatan yudaacifa ilaa akhirka aayadka qur-aanka ee aadka u tira badan qofna inaan dembi kale loo qabsanayninna ilaahay baa qur-aankiisa in badan ku sheego waاtaquu yowma laa tajzii nafsu can nafsin shaya nafsi naf kale ayna waxba ka gudaynin qof walibaa camalkiisa unbaa loo qabsan doonaa kullu mri'in bimaa kasaba rahiinuun qof waliba wixii uu sameeyey umbaa loo haystaa maalinta kuleetiga loogu dhegan yahay kullu nafsin bimaa kasabat rahiinatun walaa taziru waasiratun wisra ukhraa wain tadcu muhqalatun ilaa ximliha laa yuxmal minhu shayun walow kaana daa qurba walaa taziru waasiratun mid dembaabtay ma xambaarto wisra ukhraa mid kale dembigeed qaadi mayso qof qof dembi ka qaadaya ma laha saa darteed bu rabbi waxa uu ku tilmaamay dadka dunida iska yidhaahda war waxaan same aakhara ilaah lii qabsadee arrintaas arrin soconaysa inaynan ahayn arrintaa waa arrin horay loo yidhi haddana marar badan aad maqlayso wa qaala aladiina kafaruu liladiina aamanuu ittabicuu sabiilana walnaxmil khataayakum wamaa hum bixaamiliina min khataayaahum min shayin inahum lakaadibuun ilaahay wuxuu yidhi gaaladiibaa waxay ku yidhahdeen muslimiinay war dadkiina nabi baan rumaysannahay leh annagaa dembigiinna qaadayneena soo raaca ilaahay wuxuu yidhi wamaa hum bixaamiliina min khataayaahum min shayin dembigooda waxba kama qaadi doonaan iyaga dembiga waa loo badin kuwa laakiin dembi ka fududaan maayo dembigoodii way ku jiraan walaa yuukhadu cabdun loo qaban maayo bisiwaa maa camila nabiga alay sl nin saxaabada ka mida wiilkiisa wataa u yimid markaasuu ninkii wiilkii aad u jecel buu arkay markaasuu wuxuu yidhi ilmo wiilkan yarka ah maadigaa dhalay markaasuu yidhi haa wa uxibuhu waana jeclahay buuri nabigu wuxuu yidhi amaa inahu laa yajnii calayka walaa tajnii calayhi wiilkaa muu jeedaa isna waxba kuu tari maayo dembi kaa qaadi maayo jinaayadaada dusha u ridan maayo adiguna jinaaye iyo dembi uu galay dusha u ridan mayse wixii kaloo dhan aakhare dhinac laysu geli maayo wey fa bayna naajin dadku waxay u qaybsami doonaan qof badbaaday raajixin uu xoog batay miisaanuhu miisaankiisii xasanaadku wa muqrifin iyo mid halaagsamay wa muqrifin mid dambaabay dheh awbaqahu uu halaagay cudwaanuhu xadgudubkiisii uu xuduudda jebiyey ilaahay miduu halaagay baa loo qaybsanayaa faman haqulat mawaasiinuhu miisaankiisa xasanaadku ninkuu cuslaaday xoog bataay fa ulaa'ika hum lmuflixuuna kuwaasaa liibaanay waman khafat mawaasiinuhu ninkii dembigiisa miisaankiisa xasanaadku uu fududaado oo laga xoog bato dunuubta xoog badatana fa ulaa'ika aladiina khasiruu anfusahum kuwa naftooda khasaare ee waayey waa iyaga ilaa qur-aanka meelaha laga sheekeeye hoos haddaa usoo socoto waxaan u malaynayaa miisaanka waxaa u dambeeya aayadda laga sheekeeya xagga baqara haddii laga soo bilaabo suurat lqaarica sowmahayn suurat lqaaricad baa laga sheekeeyey qofkii xasanaadkiisi xoog bataana fa huwa fii ciishati raadiya wa amaa man khafat mawaasiinuhu fa ummuhu haawiyatun wamaa adraaka maa hiya naarun xamiya dab kulul buu ku dhici doona qofkaasi marka fa bayna naajin qof badbaadaya waxay u dhaxaynayaan dadku raajixin uu xoog batay miisaanuhu miisaankiisii xasanaadku iyo wa muqrifin mid dambaabayo awbaqahu uu halaagay cudwaanuhu cadowgiisu iqtarafa dunuubbuu kasbaday wey bimacna aliktisaabi oo muqrifin waxay ka timid min aqrafa oo iqtarafa ka mida qur-aankana way ku jirtaa waxaa la yidhi man lam yakun lahu qaamuusun falqur'aanu qaamuusu ma maqasheen qur-aanka qaamuus kuwa aayaddii suuratu towba ahayd wa amwaalun iqtaraftumuuha bimaa kaanuu yaqtarifuuna ay kasbadeen badanana waxaa loo isticmaalaa wixii khasaare iyo dhibaato iyo balaayo iyo dembi iyo macaasi ah buu ereygaasi u badan yahay marka waa muqrifin mid xumaato kasbadayo awbaqahu cudwaanuhu xadgudubkiisii wuu halaagay baa loo qaybsamayaa wayunsabu ljisru jisrigii iyo siraadkii baa la samaynayaa bilamtiraa'in shakila'aan kamaa ataa sida ku timid fii muxkami alambaay akhbaarta nabiga ee sugan qur-aanka waxaa la yidhaahdaa waxaa lagu sheegay fii suurati maryam baa lagu sheegay inuu siraadku jahannamo la dulmari doono nabiguna waa ku fasiray sala allahu calayh waalihi wasalam marka aliimaanu biljisr iyo aliimaanu bisiraati laba eray oo isku macnoa weeye in jid la mari doono jannada jidka loo maraay jahannamo dusheeduu maraa jidkaa siraadka nabigu wuxuu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inuu yahay dhuubnidiisu adaqu min ashacari tin waa ka dhuuban yahay ha ka dhuubnaadee markaad ku istaagtana wa axaddu min asayfi seefna waa ka afbadan yahay waxaa kaloo nabigu ku tilmaamay masallatun madxadatun weliba waa sibsib cagta aad saartidee haddana waa sibsiboo waa meel la sibqanayo waxaa kaloo nabigu ku daray calayhi salaatu wasalaam fiihi kalaaliibu birahan kawaanka xoolaha laga lulmiyo wax saa u eg oo biro naareed ah oo ciddii amar lagu siiyey xagxagan ama la hari baa haddana hareerihiisa ku wada taalla halkaasaa la mari meesha uu ku yaallana waa jahannamo korkeedoo ninkii ka halwadee ka sibqada meeshaasi waxa uu ku dhacay waa naartii jahannama wuxuu kaloo nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam in dadku ay laba tabaqaad ay noqon doonaan qolo orod ku marta hilbilqsi oo kaleeta sidii hillaaca kalbari sidii hilaacoo kale big ku dhaafto meesha dhanba kullun bixasabi darajaatii iyo camal saalixa intuu lahaayo aacadii cibaadaadkiisii wey iyo qolo ka ajaaw ka riixi dabayl ahaan ku marta qolo ku mari doonta ka ajaawi dilkhayli fardaha degdeg almusricati fardaha aadka u qiimaha badan oo dheeraynaya kuwa kuwa ku mari doona qof ordaya kuwa iyagoo socda mari doona kuwa iyagoo jeexjeexan oo dhiigu ka shalaqlaynaya gudbi doona kuwa iyagoo intay kufeen oo gurguuranaya ka bixi doona kuwa intuu xarigu iska lalmiyo hoos u sibqan doona intaba waa la yeelan doonaa sida nabigu sheegay calayh salaatu wasalaam melaal khatar oo culus wey mid waa la inoo xaqiijiyey midna war looma haya waxaan ku dambayn doonno in jidkaa la geli oo jahannamo korkeeda iyo bartamaheeda lagu aadanoo lagu foororsan weliba waa la hubaa laakiin yaa ka bixi doona wax la huba ma jiro wain minkum ilaa waariduhaa idinkuma jira qof idinka mid ma aha ilaa waariduhaa waa ku aroori doonaa waa geli doonaa jidkaa jahannamo dusheeda maraya dhaadhaceeda kaana calىa rabbika xatma maqdiya waa waajib ilaahay xukumaysa inaad wada martaan yaa dhaafi doona laakiin uma nunaji aladiina اtaqow kuwa ilaahay ka baqay baa gudbi doona wanadaru الظaalimiina fiiha jithiya kuwii ظaalimiinta ahaana waxaan kaga tegi doonaa jahannama iyaga oo jilbaha ku fadhiya jahannama lagu cadaabayo way ku dhici doonaan waa meel khatar badanoo allah mustacaan aad u dhib badan weeye qof ilaahay badbaadiyey unbaana badbaadi wa yunsabu اljisru jidkii baa la taagayaa oo lagu samaynayaa fowqa jahanamaa lagu samaynayaa weeye kamaa bilamtiraa'in shakila-aan kamaa ataa sidaa ku timid fii muxkami اlambaa'i akhbaarta teeda la sugay sidaa ku timid bal yajuusuhu nnaasu dadkaa gudbi doona calaa axwaalin xaaladi iyo heerar kala duwan bay ku gudbi doonaan iyo wa musrifin biqadri kasbihim hadba kasabkoodii inta uu la ekaa min alacmaali acmaal hadba inta ay soo shaqaysteen baa loo kala dheerayn doonaa halkaasi anaa kaa orod badnaan jira iyo anaa kaa wax badnaadu waxay ku xihan tahay anaa kaa acmaal saalixa iyo khayraad badnaa kaana dunuub iyo macaasi yaraa baa loo kala dheereeyaa ninkii khayraad badnaana si deg deguu ku mari ninkii khayraadkiisu yaraayeenna hadba intay yaraayeen buu gaabin haddii baaban lalaba degin oon meeshaa lagula harin halkaa marka la joogo dadku waxay qaybsami labo fa bayna mujtaasin bay u dhexeeyaan dadku qof gudbay oo tallaabay ilal jinaani dhinaca jannooyinka u tallaabay iyo wa musrifin mid ku xadgudbay naftiisoo yukabu madax madax loogu tuurayo fi niiraani naarta madax loogu tuurayo halkaa lagu ridayo arrintaasi arrintaayna wada sugaysa weeye qofku inuu rumeeyana laga rabo inuu dhaqmana u camalfalana laga doonayo arrinta sidaasi iyo aliimaanu bisiraati waxaa inkiray oo diiday dawaa'ifta muslimiintaa qaybo ka mida oy kow ka yihiin nimanka la yidhaahda alkhawaariju waalmuctasilatu la yidhaahdo sababtay u diideenna waxaa weeye waxayna diidan yihiinba naartii waa la galay oo korkeeda jidkii ahaabaa la maray xagga shishe qof halkaa galay u bixi maaya bay leeyihin qof halkaa galay xagga sheenuu u baxa lagama yaabano saas darteed aayadda markay fasirayaan wa in minkum ilaa waariduhaa waxay leeyihiin intii bannaanka laga istaagaan la fiirfiirin waad wada fiirfiirin doontaan wey waana masaa'ilkii xilligii saxaabadu noolaayeen ay nimanka khawaarijta asaas ahaan muranka ka keeneen bay ahaayeen afic ibn اlasraq ninka la yidhaahdo oo daa'ifadan qaybtan asaariqada la yidhaahdee khawaarijta ka mid ahaa markii dambena reer basra ahaa ee qoladii xilligii yasiid ibnu mucaawiya uu dhintay cabdulaahi ibnu zubayrna maka uu qabsanayay kacdoonka sameeye alquraa loo bixiyey markii dambena dhinacaa faris iyo iiraan ku dambeeyey aadka uu cabdulahi ibnu zubayr ula dagaalamay ahaa odaygoodii naafic ibn اlasraq ahaa iyo cabdulaahi ibni cabaas masaa'ilkay dooda ku dhex martay bay ka mid ahayd aayaddan tafsiirkeeda iyo macnaheeda naafic uu diiday ibnu cabaas axaadiid badan u keenay kana uu ku gacan sayray axaadiid inuu u hogaansamo oo aqbalo wuxuu yidhi marka ibnu cabaas yaa naaficu naaficu anii dhegayse buu yidhi horta dhammaanteen labadeennaba waa hubaa inaan wada geli doonno aniga waxaan ka rajaynayaa ilaahay inuu iga gudbiyo kuwa tallaaba igu daro adigase ima muuqata buu yidhi inaad kuwa tallaabay ku tarman doonto oo rumeebaba lagaa la'yahayba wuxuu hadalka u dadbeeyey haddii aadan rumaynin inaad gaalada meesha ku hadhan noqon doonto waad gaaloobi oo meeshaad ku hari buu hadalka u dhigayey si kale ah inuu baraarujiyana waa doonayey wاnnaaru wاljannatu xaqu wahuma mawjuudataani laa fanaa'a lahuma wاnnaaru wاljannatu naarta iyo jannadu xaqun weeye wahumaa labadoodu mawjuudataani laba hadda joogta weeye laa fanaa'a lahumaa wax dhammaansho ay leeyihiin ay dhammaanayaanina ma jiraan mualifku raxima allahu tacaala beydkan saddex mas'ala oo jannada iyo naarta la xiriira buu ka hadlay maadaama jannada iyo naartu ay ka mid yihiin aliimaanu biاlyowmi اlaakhir midda koowaadi waa inaad rumayso jannadu inay xaq tahay naartuna ay xaq tahay inan khayaal iyo sheeke bareley aanay ahayn falaasifada nimankii la dhihi jiray iyo qolyo muslimiinta ah ahaan jiray oo iyaga jidkooda raacay dadkana rag waaweyn ay u haystaan qaarkood baa waxay yidhaahdeen wax janniya naar la yidhaahdo ma jiraane dadka unbaa la cabsiin naarta cadaab waxaa loogu magacaabay min alcuduubati macaankeedaa loogu magacaabay halkaasay ragga qaarkii la martay haddaba nabigaa yidhi alai slam xadiidkii dheeraa waa ku ka mid ahaa qofkii qira waxyaaba badan markuu soo sheegay waljannatu xaqun wannaaru xaqun adkhalahu allaahu aljannata calaa maa kaana min alcamali wixii uu camal falee sameeyey wuxuu dooniba ha ahaadee haba yaraadee janno unbaa la geynayaa haddaba jannada iyo naarta qofku hadduu inkiro jiritaankooda iyo ilaahay inuu janno iyo naarba leeyahayoo waxna cadaabi waxna jannayni qof gaaloobay oo diinta ka baxay weeye mas'alada labaadi waxaa weeye wahumaa mawjuudataani hadda way jiraan amaa jannada ilaahay sowma dhihin uciddat lilmuttaqiina muttaqiintaaba loo diyaariyey way diyaarsan tahay wey naartana waxaa la yidhi uciddat lilkaafiriina gaaladaa loo diyaariyey nabigannana calayhi salaatu wasalaam waa kii yidhi iطalactu cala annaari naartaan daalacday fara'aytu akara ahliha annisaau wax gala haween baa ugu badnaa ee ku jiray waطalactu ljannata jannadaan soo eegay fara'aytu akara ahliha alfuqaraa'u wax galana fuqaradii iyo masaakiintii aan adduunyo ka mashquulinin cibaadada rabbi baa ugu badnaa jannada waxa galay alisraa walmicraaj habeenkii uu tegeyna waa kii la soo tusay jannadii aadam waa tii laba geeyey ee kadib laga soo saaray haddaba inay diyaarsan yihiin oo hadda ay joogaan axaadiis badan buu nabigu ku sheegay markii uu lahaa ilaahay jannadii u abuuray iyo naarta markaasuu jannada yidhi jibriilow bal soo fiiri markaasuu xili yaa rabbi waan soo arkay oo nicmada meesha taalla qof addoommadaada oo ka qadin maba jiraan naartana soo fiiri baa la yidhi markaasuu wuxuu yidhi qof addaammadaada ka midahoo maqlay geli maaya tan jannadiibaa waxay naftu jeclayd maahanee waxay naftu nacbayd baa lagu hareereeyey naartuna waxay naftu jeclayd baa hareeraheeda la dhigay oo jannadii soo eeg baa la yidhi ilaahayo waxaan ka baqay buui wax galaba in la waayo waxyaabaha ka sokeeya darteed naartana soo eeg baa la yidhi waxyaabaha naftu jeceshae ka sokeeya darteed ilaahu waxaan ka baqay buu yidhi wax ka badbaadaba in la waayo marka jibriil naarta uu soo eegaye labada jeer ku noqonayo iyo jannada uu soo eegaye labada jeer ku noqonayaay labada jeer ku noqonayaay inay wax jira oo jooga yihiin baad halkaa ka garateen laa fanaa'a lahumaa waa masalada saddexaad ma dhammaanayaan labaad saddexaad laa fanaa'a lahumaa intaanan u gudbin horta mawjuudataani iyana qolaa diiday ay muctasiladu kow ka yihiin waxay dhaheen wax janno iyo naaroo hadda abuurani ma jirto oo say waxu dhaceen waxay yidhaahdeen jannada hadda dad maa la gelin qiyaamadiiba lama gaarine naarta se ummad maa la gelin qiyaamada ka hor waxay dhaheen hadda inay joogaan iyagoo iska haawanaya o iska faaruqayhi waa bilaa xikma ilaahay maba fiicno ma habboona yidhaha inuu sameeyaba waana masale usuusha caqiidadooda ka mid ahoo caqligaa ilaahay wixii uu garto waxaan ahayn ma samayn kara wey yajibu cala allaahi wayanbagii lilaahi walaa yajuusu lilaahi walaa yanbagii lilaahidii caqliga qadiyat taxsiin wataqbiix alcaqli ay ka dhalatay wey saa darteed waxay dhahen axkaamta sharciga iyo ilaahay waxa uu samaynayahay caqliga aadamuhu bay taabicu yihiin ay daba socdaan markay leeyihiin bay qadiyadaa ku saleeyaan marka ahlulbidicii wey masalada saddexaad laa fanaa'a lahumaa janno iyo naari ma dhammaadaan naar iyo janno ma dhammaadaan weligood way jiri halkaana dhowr qolo baa ku sibqatay masaladaasi dhowr qolaa ku sibqatay qolo waxa inayna dhammaanayninse kitaabka iyo sunnaday aad ugu caddahay ahlu naarka waxaa la yidhi walahum cadaabun muqiim cadaab joogta ay leeyihiin wamaa hum bikhaarijiina min annaari naarta ka soo bixi maayaan ahlu jannahana waxaa la yidhi ilahi subxana wa tacaala markuu aayado badan kaga hadlahayey waxaa ka mid ahaa wamaa hum minhaa bimukhrajin weligood laga soo saari maayo jannada maalinka xadiidka nabigu ku sheegay aadka u sii caddaana mowdkaa la keenayaa malakul mowdkii maaha mowdkii laftiisii marka la dhimanayo keliya la arkaaye baa la keeni isagoo la eg isagoo u eg wan ariga u eg jannadiiyo naarta dhexdoodana waa la istaajin markaasaa waxaa la leeyahay yaa ahla aljannati fayashraibuuna madaxay kor u qaadi wayaa ahla annaari baa loo dhawaaqi madaxay kor u qaadi ma taqaanaan baa la waxaan dhexdiinna taagan markaasay labada waxay dhiheen nacam almowtu wey kii mowtkahay markaan dhimanayna ishayadu qabatay waa kan markaasaa isagiibaa halkii lagu gowrici yaa ahla aljannati khuluudun falaa mowta wayaa ahla annaari khuluudun falaa mowta kuwana weligiin ku jira dhimasho male weligiin ku jira dhimasho male baa la dhihi hadalkaa nabiga sunnadiisay ku caddahay sal ly slam dhowr qolaa mas'aladaa hoos uga dhaadhici weyday qolo waxay yidhaahdeen janno iyo naari naartu way baabi'i jannadaana laysugu wada iman oo xataa gaaladu aakhirkooda jannaday ku dambayn naxariista ilaahay baana ka waasacsan inuu ummad weligeed iska cadaabo fanaau naari bay yidhaahdeen qowlkaasina waa min qowli ahli اlbidaaci weeye inkastoo rag ajirliihi ay ku sibqadeen ibnu taymiya ardaygiisa ibn اlqayim ay mas'aladaa ku sibqadeen oo naartu inay baaba'ayso ay ku sibqadeen masaladaas laakiin alxaqu acdamu min kulli axadin xaqa qofkii garab manaayey qoorta ha loo dheereeyo waay ha raaco masaladaas marka masaladaa raggii yidhi ama hadallo laga soo guuriyey way ku qaldameen waa masaladii jahm ibnu safwaan masaa'ilka dartii salafku ay u gaaleeyeen bay ka mid tahay gaal bu waxay u yidhaahdeen markuu yidhi naartu way baabi'i doontaa qolaa tidhi war naartu baabi'i mayso dadku naarta way la qabsan ahlu naarku jirkooda dhan baa kuleylkaa la qabsan cadaabkay la qabsan iyagiibaaba jus iyo qayb naarta ka mida noqon hadhow qolada qabow iyo raaxo wax tari mayse kuleylkaa naartay ku raaxaysan bay yidhahdeen oo cuduubatan bay u noqon almujrimu alkabiir ninka la yidhaha ma taqaanaan muxyadiin ibni carabi baa ka mida ninka itixaadiya sheekhu alcaarif billaahi iyo kabiir suufiya la yidhaahdo iyo taa'ifadiisaa ka mida qolada ku tegey ahlu naarku naartay la qabsan kulayl bayna noqon naartuna hadhow waxba yeeli mayso qolo kalena waxay yidhahdeen maya saa noqon mayso janniya naartoona jiri mayso abuludeyl alcallaaf nin la yidhahdo muctasilada ka mid ah isagu wuxuu yidhi janniya naarba unkan wax kastoo wakti la abuuray wakti u dhammaaduu leeyahay buy walaa janna walaa naar jannadiiyo dadka ku jira naar kuwa ku jirana dhaqaqu waa ka dhammaanoo wada jaamid bay noqon buu yidhi xarakaad aan lahayno wada qallafe bay noqon aan ilbiriqsanaynin aan dhaqaaqaynin dab aan dhaqaaq lahayn nicmooyin iyo raaxiyo jannooyin aan dhaqaaq lahayn caleen dhaqaaqi ma leh qof dhaqaaqi ma leh wada geediya dhaxan baa la noqon buu yidhi waxaasoo dhani waa huhaatira badano yaan intaa ka badan kugu sii lugoynin kadib waxaa ka mid a min aliimaani bilyowmi alaakhiri wa xawdu khayri alkhalqi khalqiga khayrkan ugu khayr badnaa xawdkiisuna xaqun weeye wa bihi isagaasa yashrabu ka cabaa jamiicu xisbihi xisbigiisii raacsanaayoo dhani filukhraa maalinta aakhiray ka cabaan aliimaanu bixawdi اnabiy sal ly salamna waxay ka mid tahay waxyaabaha loo baahan yahay markaanbalbahari ka hadlaynay baa waxaynu ka soo hadalnay xadiidkan odhanaya likulli nebiyin xawlun inta aan ogahay ma asixin saa darteed khasaaista nabi moxamed alai sl slam waxaa ka mida in ilaahay xawd siiyey xawdku waa meel biyo ku jiraan nabigu tilmaamo badan buu ka bixiyey horta meesha biyuhu ku jiraan meesha lafteeda uu tilmaamay gees waa isleegyihiin buu ihi oo wuxuu yidhi xaafataahu sawaaun dhinacyihiisu waa isleegyihiinoo dhinacuma dheera ma kala dheera wuxuuna isu jiraa masiirata shahrin bil in loo socdo mararka qaarkood nabigu wuxuu ku tilmaamay abcadu mima bayna makkata wa sancaa iyo sancada yaman laga xukumay inta u dhaxaysa uu ka wen yahay buu yidhi haddaba dhulka intaa la eg biyaa ku jira biyahaas nabigu wuu tilmaamay midabkooda horta intaana biyaha gaarin xawdka ciidda hoostiisa taallana wuxuu yidhi almisku lidfaru waa caraf miski udgoon weyo khaalis ah bay ciiddiisa hoose noqonaysaa biyuhuu tilmaamayoo wuxuu yidhi biyihiisa abyadu min allabani cana way ka cadyihiin riwaayadka qaarkood min alwaraqi xaashidaa way ka cadyihiin wa axlaa min alcasali malabna way ka macaan yihiin wa atyabu riixa min almiski miskigana waa ka caraf badan yihiin biyaha sidaasi wuxuu kaloo nabigu ku tiri alayh slat slaam man sharibahu lam yadma bacdaha abadan qof cabbay weligiiba mar damba ma oomo wuxuu tilmaamay jannada lahu miisaabaani laba meeloodoo biyuhu kaga soo da'ayaan buu leeyaho kaga socdaanoo yamudaanihi min aljannati biyo jannada ka imanayaa saa loogu shubayaa koobabka hareerihiisa yaalla wuxuu ku tilmaamay lagu cabbayaaye aaniyatuhu ka cadadi nujuumi samaa'i xidigaha cirka oo kaleeta ay tiro leegyihiin qof qofu daba istaagi ma leh yaa cabbaya dadka mu'miniintaa keliya cabbaya dad baa soo socdaa dhexda laga majiirayaa markaas war kuwa kuwa war dadkaygii wey ma ogida waagi horay mu'miniin ahaayeene gadaal bay ka leexdeene ka xumaadeene iska daa baa la dhihi buu yidhi intaasba nabigu waa ku tilmaamay calayhi الsalaau wasalaam wa xawdu khayri اlkhalqi khalqiga kan u khayr badan xawdkiisana xaqun weeye wa bihi yashrabu isagaasay ka cabbaan jamiicu xisbi xisbigiisii oo dhannaa dhan xisbigiisa waa dadka raacsan ee xisbullaahiga dhabtaa weeye ka bugtaa maaha fi lukhraa maalinta qiyaamo xisbullaahigu waa qofka ilaah iyo nebigiisana rumaysan diinta ilaahina si dhaba u raaca xisbullahi yidhahda qof korsiisa magac kastu iskala bixi karaa mugta asagoo dadka ugu xun saalax waa loo bixin karaa saalax nin suubane an waxaan aqaanaa nin maxamed suubane la yidhaahdo faajir ahaa magac xaqiiqadiisu faajir ah rag yaqaanaa joogaa laga yaabaa inta uun mujrim jiro ee faajir jiro ee faasiq jiro faasiq iyo mujrim iyo yahay waana wadaad duub weyn reerku yimaadaba gabadh buu intay duugduugto oo uu ureeyu dhahaa jilaani baa ii soo meheriye sagaal isagoo qabaa iigu dambaysay sagaal isagoo qaba salaada si loo tukadana ma yaqaano waana la daba guurayaa markaana igu dambaysay xogtiisa warkiisa haween rag qabo buu iska kaxaystaa jin iyo shaydaan iyo sixir buu ku shaqaystaa marka suubana waa la yska dhihi karaa isagoo afjarulfaajiriina marka magac lala baxay macnaha runta iyo xaqiiqada wax kama bedelo xisbullaahi hum ulmuflixuuna marka la leeyahay waa kuwii jidkii ambiyada iyo qur-aankii iyo sunnadii sida la rabay u qaada kuwa mugtay hadda magaca la baxay maaha kadaa lahu sidoo kale nabigu wuxuu leeyahay liwaauamdi liwaau xamdin calan lagu mahdiyo oo yunsharu la babinayo maalinta qiyaamada ah wa taxtahu dhegahoostiisaana arusulu rusushii jamiican dhammaantood tuxsharu la isugu keenayaa calanka nabigu leeyahay calayh salaatu wasalaamna liwaau lxamdina waa inaad rumayso oo uu yidhi wa biyadii liwaau lxamdi gacantayduu liwaau lxamdigii ma hadda ku jiraa rusushoo dhanna gadooshtiisii harsanaysaa nabigaa yidhi calayh salaatu wasalaam liwaau lxamdi waa calan nabiga u taagan waa halka ambiyadu markii qiyaamada la yimaadaa isugu soo ururayaan waa halkay isu soo beegsanayaan oo ku soo hiranayaan waa halka xaaje markay murugta intii loo yimaada rabbagaa nooga shafeeca qaad laleeyahy nabiga loogu soo hagaago ummadda dhanna maalinta ay wada mahdin doonto baa liwaau lxamdi la yidhaahdaa waa khasaaista nabigeenu leeyahay calayh salaatu wasalaamo rususha dhan ay hoos harsanayaane iyo inaad rumayso min aliimaani bilyowmi alaakhir bay ka mid tahay kadaa sidoo kaleeta lahu nabigu wuxuu leeyahay ashafaacaة اlcudmaa shafaacadii ergadii weynayd kamaa qad khasahu اllaahu biha sidaa ugu gaar yeelayba takaruman sharfid uu isaga sharfayo min bacdi idn illaahi markii ilaahay u idna isaga kadib laa kamaa yaraa sida uu u muuqatay ama uu moodaya ma aha uu u arko kullu qubuuriyin mid kastaoo qabri caabud ah oo cala allaahi iftaraa ilaahayna ku been abuurtay ashafaacaة اlcudmaa sheekhaa ka sheekayn doono minaaj lama hor ordaa la yidhi oo kasii hadli maayo laakiin shafaacada weyn ee almaqaamu اlmaxmuud la yidhaahdo ilaahayna fii suurati اlsraa uu ku yidhi casaa an yabcaثaka rabuka maqaama maxmuudan ummadoo dhanna gaal iyo islaamba la mahdin doono oo gabaal uu ka sheegi doono mualifku raxima اllahu tacala an sharxi doono taasuu nabigu iska leeyahay laakiin wuxuu yeelanayaa markii intuu sujuudo oo ilaahay maxaamidu u furo uusan hadda suu sheegay nabigu markaa garanaynin baa lagu ilhaaminayaa ilaahay baa la hadlaya waxaa laleeyahay irfac ra'saka madaxa karu qaad washfactu shafac ergey waa laga aqbalayaa wasal tucطa wax weydiisa waa lagu aqbalayaa waa lagu siinayaa markaasuu weydiisan karaa rabbi iskama hadlayo oo isaga inta loo yimaado rabbi ow saa yeel iskama dheh oranayo rabbi wuxuu isagu ma amri karo waa isagaa addoonkii laleeyahay ah oo idan in loo ogolaado u baahan ma aha siday iska leeyihiin ilaahay oon idan la weydiisanin baaqolyaha qabri caabudkii awliyada awliyaan caabudnaa leh qolo walba waxay ku dhihi markay sheekhooda manaaqibtiisa ka sheekaynayaan qiyaamaduu iman miisaankuu soo xaadiri dadkuu kala mari intii khadkiisa soo gashoo dhan buu leexin iska guda buu dhihi ilaa jannada uu ku xareeyana ka hadhi maayo waryaa u sheegay inuu qaawan yahay oo kabala yahay oo aanu gudnayn oo meeshaas ambiyadii nafsi nafsi ay ka taagan tahay nabiyaashiiba waxay leeyihin ilaahu naftayda ii badbaadi markaasuu wuxuu ku leey wadaad dufanlaah oo duubkiisa si duubkiisuu dembi ka buuxay baa waxaa samayn buu ku dhihi haddaad mooddo ballanqaadka munaaqibka ku yaalla run inuu yahay wala meel xun baad ka soo ururin kullu qubuuriyin qolyaha manaaqiblayda oo kalea loo jeedaa manaaqibka waxaa loogu ballanqaaday haddaad manaaqibka rumayso oad arbacada akhrisato ood nafacana allaahu bihi tiraahdo ood isaga ku dhegto inuu sheekhu qiyaamada marka lagu miisaamayo ku soo goris garab istaagi meel kastoo qiyaamada dhib kaaga yimaadana uu jac kaa dhihi awoodda inuu sheekhu leeyahay baa manaaqibka ku taalla been iyo barabagando cidlaah muriidii laka albushra takuunu cala alwafaa akun xaadira almiisaani yowma alwaqiicati muriidii laka albushra ninka aniga muriid ii noqday warkayga dhegaysto oo bishaarayso takuunu cala alwafaa adugu waxaan kuu dirun baad fulinood oofin anna maxaan kuu qaban akun xaadira almiisaani miisaankaagaan goobjoog ka noqo yowma alwaqiicati maalinta qiyaamada muriidii tamasak bii wa kun bii waahiqan liyaxmiika fi اdunya wa yowma alqiyaamati muriidii tamasak bii ani i qabso wa kun bii waahiqan ani igu kalsoonow liaxmiika fi اdunyaa si aan adduunyada kuu badbaadiyo iyo wa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada nafacana allaahu bihi baa la yidhi muxuu ilahay kugu anfaci shirki weeye arrintaas ilaahay un baa qaban kara laa nabi baan qaban karin walaa malag baan qaban karin maanta arki doontaa hore baan idinku sheegay annagu labadii aan ducaaulmustajaabaha dhihi jirnay ee labada cirgududa aan akhrisan jirnay waagaan dariiqada ahayn farac yaroo saalixiya aan ahaan jirnay oo sii u fallaagoobaye labadaba shirki bay ahaayeen mid waxaa ka mid ahayd anta shaykhu liariiqi cilmuka cilmu اlxaqiiqi walilmaskiini الrafiiqi almadad ya sayd muxamed xubuka dukhrii wazaadii wakada nuuru اlfu'aadi najinii yowma اtanaadi almadad ya sayd muxamed buu ii badbaadi maalinta qiyaamada meelaha ku badbaadin kara mise wadaad sayd maxamed la yihahdo meel xujuubka la yihahdo buuri bud bay uga soo tira dheheen baa ku badbaadin kara midna wuxuu yidhi shaylilaaya ibna yuusuf waa sida isagii sayd maxamedkii wey maxamed ibn yuusuf wey marna sayd maxmed baa lagu dhihi marna ibn yuusuf baa lagu dhihi shaylaaya ibna yuusuf asrican asrican bilfaraji asrican faraj la soo degdeg buuli farajka ayaa muxuu yahay isagaaba dhintoo dhulka lagu aasay anzil ilghaytha roobka soo deji sariican degdeg asrican la degdeg ajirnaa min jaxiimin asrican jaxiimo naartahaydna naga badbaadi asrican degdeg muxuu kaa badbaadin isagaaba haddii u badbaada buraside isagoo qaawanoo kabalaa in la keeni mooga goobta soo socotaay waa goobta nebi maxamed asig uusan hadli karin uusan shafaaco ilaahu sidaa noo yeel dhihi karin ilaa intuu wuu sujuudi ilaa idan laga ogolaado la yihahdo waad hadli kartaa madaxa kor u qaad hadal waa lagu waa laga wax weydiisa waa laga aqbali erge ergena waa la aqbali marka la yidhaahda kadib buu hadli karaa qoladana laa laa kamaa yaraa si u arkay la tahay ictiqaadiye ma aha kullu qubuuriyin qubuuri kastoo cala allaahi iftaraa ilaahay ku been abuurtay nabigu yashfacu awalan marka horeysa wuxuu u ergeeyaa ila araxmaani raxmaanka fii fasli lqadaa'i dadka inuu kala saaro inuu qadaha iyo xukunka ku kala saaro bayna ahli lmowqifi mowqifka ummadda taagan ee insiya jinba leh buu ilaahay weydiistaa ilaahay oo dadkan kala xukuno kii naar lahaana naartiisa gee kii janno lahaana jannogee konton kunoo sanaa la taagnaa meesha goormay arrintaa dhici doontaa min bacdi an yatlubaha annaasu dadku markay ka dalbadaan arrinkaa kadib ilaa kulli ulilcasmi ulilcasmiga rusushii shantii ugu fadli badnayd ee kaloo in dhan alhudaati ee hanuuninaya dadka alfudalaa ee fadliga badnaa waaya maanta dariiqada dhihi karta weligoodaa nebi aadam ka fadli badan oo nebi nuux ka fadli badan oo nebi ibraahim ka fadli badan oo nebi muuse ka fadli badan oo nebi ciise ka fadli badan waaya kuwa dhihi kara wakaasay qaadiriya tiijaaniyiya saalixiya waxay dooni ha noqdaane ha ku dhiiradaan inay dhahaan weligoodaa ka fadli badan walow qaarkood ay yidhaahdaan haba qarsanaan hala dhundhuntaane saasay yidhahdaan waxay yidhaahdeen waxay rumaysan yihiin ambiye iyo rusul baa jira laakiin nabiyada iyo awliyada awliyadaa ka fadli badan bay leeyihin maqaamu اlwilaayati fii barzakhin maqaamu الnubuwati beydka iga farkaday mar dhawaahay waxay dhaheen maqaamu اlwilaayati fii barzakhin welinimada darajadeedu meel bay ku jirtaa jiiftaa fuwayqa nabiyi nabiga ka yar saraysa wal duuna arasuuli beedkiisu qabanaysa rasuulnimadana way ka yar hoosaysaa nabinimadana way ka yar koraysaa bay yidhahdeen saas darteed sheekh cabdiqaadir iyo tiijaani iyo axmed iyo tiijaani oo labadaba dariiqooda waxay yidhaahdaan wuxuu yidhi qadamii calaa raqabati kulli waliyin weli kastoo ilaahay uu lahaa halkaasaan lugaha kaga yaaraa dusha kaga taagan waxaa ka sarreeya uga hooseeya marka waxaasoo dhan waa cidlaa wey yashfacu awalan ila araxmaani ilahay raxmaanku u ergeynaya wuxuuna weydiisanayaa rabbi fii fasli اlqadaa xukunka inuu ku kala saaro bayna ahli اlmowqifi dadka taagan min bacdi an yaطlubaha الnaasu ila kulli uli اlcasmi nabiganaa sheego alay slat slam dadku waa iman aadam baa loo tegi anta abulbashari aadamahadaa dhalay khalaqaka allaahu biyadihi gacantiisu kugu abuuray ishfac lanaa ilaa rabbika rabbigaa nooga ergee baa laleeyahay alaa taraa ilaa maa naxnu fiihi waxaan ku jirra miyaadan arag alaa taraa ilaa maa qad asaabanaa waxaan nugu dhacay miyaadan u jeedin markaasuu wuxuu leeyahay ina rabbii qad kadiba alyowma kadaban lam yakdab qablahu milahu walan yakdaba bacdahu milahu rabbi maanta wuxuu carooday caro aanu iyadoo kale horay u soo caroonin dibna u caroon doonin wa inii aniguna waxaan cunay geedii daalle iyiri baan cunay nafsii nafsii nafsii ilaahu maanta naftayda ii badbaadi wey idhabuu ilaa hayri war qof kale aada idhabuu ilaa nuuxin bal nuux feeriya anu ma geli kara baddaas markaasu isagu wuxuu ku leeyay weliga iyagu isagoo duulaya buu dalaq dhihi nabi nuux baa loo iman anta awalu rusuli awalu rasuulin arsalahu allahu baa tahay rasuul ilahi soo dira ad ugu horreysay kanaa tahay abulbashar athaani baa tahay war waxaan ku jirriya waxaadna haysa sowma aragtid ishfax linaa rabbika rabbiga hadna kala xukumo sidoo kale u dhihi ina rabbii qad kadiba alyowma kadaban lam yakdab qablahu milahu walan yakdaba bacdahu milahu wa inii qad kaanat lii dacwatu dacawtu biha calaa qowmi halkii ducee laiga aqbalahaye la ii ballanqaaday waxaan ii ilaahayow laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaaran baan gaal u bahmaanay soo maha nafsii nafsii taasaama lafahayga maanta u baqayaa ilaahu naftayda ii badbaadi anig ilahu nafteedaan u badbaado taydii baan meel angeeya la ahay idhabuu ilaa hayri war cid kala raaraadiya idhabuu ilaa ibraahiima bal ibraahim aada ibraahim baa loo iman ibraahim ow khaliilkii ilaahay baa tahay watakhada allaahu ibraahiima khaliilan uu yidhi kanuu ilaahay kaa dhigay kanuu kaa dhigay waxaan haysa sowma aragti ilahay nala hadal sidii buu dhihi lahay maanta wuxuu caraysan yahay miduusan hodoo horan u caroonin dibnuu caroon doonin aniguna saddex jeer baan hadalka si uunan ahayn u sheegay saddex jeeroo xaaladii qabsatay wey maanta lafahaygaa baan u baqayaaba nafsii nafsii idhabuu ilaa hayrii bal muuse eega buu leeyahay muuse isoo dhaafin muusaa loo iman muusew kaliimullaahi baa tahay khasaka allaahu bikalaamihi waanzala calayka atawraata kanaa tahay kanaa tahay ilaahay kaa dhigay ilaahay nalaa noola hadal hana kala xukuma keliya wuxuu leeyahay maanta caradu caraysan yahay horna uma dhicin dibna u dhici mayso aniguna ninba waa feer intaan ku dhuftay nabinimada ka hor aan muslim ba ahayn buu u dhintay tii baan maanta lafahayga u baqayaa idhabuu ilaa hayri war cid kale aadu nafti ilahu nafteeda anigii badbaadi bal ciise eega buu yidhi anigu meeshaa taa kuma dhici karee kuma dhiiran karee ciise u taga ciisaa loo iman ciise isagoon wax dembi a sheeganin buu dhihi meesha aniga ma geli karee maanta carada ilaahay u carooday horena uma dhicin dibna u dhici dooni mayse lafahayga aan u baqayaa ilaahu naftayda aan u badbaade cid kale aada bal maxamed eega buu leh halka uu ka cagay gacmaha ka taagay nebi aadam iyo nebi nuux iyo nebi ibraahim iyo nebi muuse iyo nebi ciise ba waxay ku leeyihiin wadaadka dariiqadayada baa orad ku derderi isagoon idan qaadanin orad buu ku derderi oo xaajadaasu indhaha faraha ka gelin oo intuu doonuu kaxaysan oo wuxuu doonuu samayn markaasuu saa saynta usay u tuuri bay ku leeyihiin maxaa xaaladda khatarta jirta iyo culayska iyo carada ilaahay shan nabi baa gacmaha ka taagay afar ulcasmi ay yihiin ilaa nebi maxamed loo yimaado markuu nebi maxamed loo yimid iskama dhaqaaqin waxbaan kala tuuri ma dhihin wuu sujuuday dikri ilaahay buu aqriyay wuxuu sugayaa bal in loo ogolaaday inuu hadli karo qolada waxay ku leeyihin weligoodiiba intuu dardaray isagu buu saa wax u kala gedinoo naartana saasuu toori jannadana saasuu dhihi albaabkadu saa u qabto uu nagu xarayn bay leeyihin yaa u sheega shantii nabiyada ugu fadli badnayd baa kii ugu sii fadli badnaabaa isujuud buu awooday ilaa hadal la yidhahda hadhi waaye haddaba haddii la sheekhoodu in idanba uma baahna soo macnaheedu intaabuu ka garaada sarreeyaa maaha intabi laa kamaa yaraa kullu qubuuriyin cala allahi iftaraa saasaa looga jeedaa wathaaniyan marka labaadna nabigu yashfacu wuxuu u shafaaca qaadayaa fi istiftaaxi daari naciimi daartii nicmada iyo jannada furitaankeeda liulilfalaaxi dadka liibaanay jannada marka la gelayo wax jannada gala ummadda nebi maxamed baa ugu horayn goobta marka la tago albaabka la istaago cid ku dhiiran karta male albaabka inay garaacdo waayo cid idan u haysataba ma laha inay garaacaanoo nebi maxamed ayn alai salatu asalaam markau yimaado albaabka garaacay war naga furaay malagii joogay wuxuu dhihi war waa kuma kusiri waa muxamed markaasuu wuxuu yihi bika umirtu an aftaxa awalu qofku ugu horeeyan ka furaya adaa lay amray inay noqoto cid kale lama ogola intii janno timid xataa bannaankan bay taagnaan halkan baa la dhoobnaan ilaa nebi maxamed intuu yimaado casa albaabkeeda garaaco nebi maxamed suu u soo ordayay albaabku isma sii fulin otomaatig ma aha waa garaac iyo halay ogolaado nabiyadii kaleo dhan oo taagan ma garaac kuma dhiiran karaan inay garaacaan waayo maqaamkan iyagu iskama laha isagu wuxuu ku leeyahay weliguu derderiba idan xataa iyo garaacitaan uma baahno uu ku xarayno furuhu wataa jannada soo maaha waxay masaladu ku salaysan tahay jannadaba sheekh cabdiqaadir baa iska leh wey soo horaydii kuma soo sheegin inay dhaheen jannada sheekh cabdiqaadir baa iska leh qaadiriyadu waxay dhaheen ilaahay markuu abuuray jannadiiyo furayowgeedii milkiyadeedii wuxuu ku wareejiyey sheekh cabdiqaadiro ciddaad rabta gee buu yidhi munaaqabka ku taallaa dogow wamallakanii jamca aljinaani wamaa xawat jannooyinkoo dhan iyo waxa ku jiraba ilahay anigu milkiisiiyo igu wareejiyey wa kullu muluuki alcaalamiina raciyati saa darteed nebi idriis markii jannada la geeyey wuxuu yidhi anaa dhex geeyey jannooyinkayga firdowsadii ugu fiicnayd baanaan dhex fariisiiyey wa kuntu maca idriisa lama artaqa alculaa waaqacadtuhu waxaan fariisiiyey alfirdowsa axsana jannatii jannooyinkayga u fiicnayd marka waxay ku leeyihin nin gurigiisa waxaa dooni bah iyagu waxay idan u daydiisanayaan waynan lahayn sheekhuse wuu leeyahay jannada nabiyadu ay shafaaco qaadayaan waa janno sheekh cabdiqaadir leeyahay buu nebi maxamed iga fura leeyahay bay dheheen masaladu halkii gaadhay khatarteeda ma aragtaa wuxuu nebi maxamed dalbanayo ee iga fura leeyahay ambiyadii albaabka ay u taagan yihiin waa janno sheekh cabdiqaadir la siiyey saa darteed isaga orad buu ku geli waxaad idinka dhaadhiciyo ani garan maayo saa muslim ku ahaanaysaan aad nafacana allahu biina tirahdaan haadaa wahaataani shafaacataani labadan shafaaco waata jannada gelitaankeedii iyo dadka in la kala xukumaayey qad khusataa bihi nabigaa gaar lagaga dhigay bilaa nukraanin wax diidayba ma laha xataa nimankii shafaacada kala diidanaaye khawaarij iyo muctasile ahaa waxba tan mayna diidin iyagu qof naar galay baa laga soo saari bay diidanaayeene labadan mayna diidin labada nabigu shafaacaadka khaaska u ah bay ka mid tahay mid saddexaad baa jirto oo min khasaa'isihi ka mid a waa adeerkii abuu aalib oo gaal ah isaga dartii naarta in looga fududeeyey wey oo markii yidhi adeerkaa maxaad u tartay wuxuu yidhi huwa fii daxdaaxin min annaari ama min jahannama meel dhay oo calaacalaha keliyu janno ku hayaa haddaanan aniga ahaynna lakaana fi darki alasfali min annaari salka hoosuu ku jiri lahaa caguhu kula jiraa naarta ya cafwan jannada jannada minari naartu calaacaluhu kula jiraa maskaxdiisuna way karaysaa way rogmanaysaa maa yaraa ana axadan ashadda cadaaba minhu qof baa kaa cadaab kulul maba islahaba wa inahu la ahwanahum cadaaban isagaa ugu cadaab fudud cadaab meel qabo male marka allah naga badbaadiyo taana waa khasaaista nabiga wahaalian mar saddexaadna yashfacu fii aqwaamin ummaduu u shafaaca qaadayaa maatuu ku dhintay calaa diini lhudaa diinta hanuunka alislaami islaamka nin gaalnimo ku dhintay maaha amaa nin gaalnimo ku dhintay shafaacadaa waxba kuma laha shafaacadan shardigeedu waa in ilaahay horta idnoo ogolaaday hebel in loo shafaaco qaado ka hor ma jirto kow laba qofkaasina waa inuu ilaahay raalli ka noqdo ilahay wuxuu qur-aanka ku sheegay gaal inuusan raalli ka noqonaynin gaalna uunan janno gelinaynin gaalna aanu u dembi dhaafaynin jannaduna ay xaaraan ka tahay inahu man yushrik billaahi faqad xarama allaahu calayhi اljannata wamaawaahu الnaaru ina allaha laa yakfiru an yushraka bih saa darteed waynu soo maray id kulu danbi muushi kulu gufraani ila اtikhaada nidi liraxmaani waynu soo marnay haddaba qofku ilahay baa qur-aankiisa labadaa sharti ku sheegay man da ladii yashfacu cindahu ilaahay oon idniyaa shafaaco qaadi karo qof u ergeyn kara horta inaad u shafaaco qaadi kartaa idan lagu siiyo maahane qofka intuu iska soo xaydxayto isa soo miqiiqi kara soo dhamaari kara waa isaga horta marka labaad qofkaad u shafaaco qaadaysa ilaahay hebel baa laguu ogol yahay lagu yidhaahdo ma adigaa magacaaban kara oo xulan kara maya walaa yashfacuuna ilaa liman irtadaa qofuu ilaahay ka raalli noqday maane qofkaa looma shafaaco qaadi karo qaadiriye ka dhaadhiciye idinku waxay dhaheen gaal hadduu yahay ninka sheekh cabdiqaadir ziyaaradiisa bixiya jecel sheekh cabdiqaadir unbaa soo istaagay oo lagama yaabana naar in la geeya dhihi sheekh cabdiqaadir markuu hadlayana iyadan qaadan maayo wuu hadli bal ilaahaye intuu soo diraba intuu la murmo buu qasab jannada ku gelin bay dhaheen qasab bay keeneen sheekh cabdiqaadir bay manaaqibtiisa fadaaishiisa waxay ku dareen sheekh cabdiqaadir oo qasab jannada intuu ku geliyey ma laba malagoo ilaahay soo diray iyo ilaahayba ay gacma kuga bad yihiin tafriixulkhaairka ku taallaa masaladaas waxaan u malaynayaa safxada soddon iyo xogay mise labaatan iyo xogay bay ahayd kitaabkii baa hadda iga maqane kitabka hadda hayo idin keeni laha labaatan idin dhihi lahaa laakiin meelaha tafriixulkhaatir haddaad ku hartaan tanjiisulkhaatir ku habboon yahay ii soo qabta kutubtaydii baan ka dhex waayay maalmahan in meel kaga qarsoon yahin baan u malayn waxay yidhaahdeen malaaqibta sheekha waxaa ka mid ah nin majuus ahayoo dab caabudi jiro majuusnimo dabcaabudnimo ku dhintay laakiin ziyaarada sheekha bixin jiray baa qabriga laba malag ugu timidoo mar rabuka la yidhi warabbigamayo markaasuu yidhi laa adri ma garanayo wamaa diinuka diintaadu maxay tahay wuxuu yidhi ma garanayo ani wamaa nabiyuka ma garanayo war maxaa taqaanaa ani sheekh cabdiqaadir jilaani aan aqaanaa wiil labadii mal waxay dhaheen rabbi oo nin kuwa garan waayey oo nabiga ay garan waayey oo diintii garan waayey oo nin jilaani layidhahdaan aqaanaa layidhah meesha jooge maxaan ku samaynaa wuxuu yidhi ilaahay qabta facadibuuhu adkhiluuhu naara geliya naarta waa laba malag ilaahay baana amar siiyey soo maa ninkana waa mushrik majuusia saaday u qaban dhaheen ba halkaa dhexdooda ila sheekhu taaka taako dhulkugu jiraaye buu sheekhii bud ka soo yiri bay dhaheen labadii malag buu yidhi may la taaban maayo isagoo anuu yaqaanaa ilaahay nabigii diintan aan aqaana warada kumaad ahayd ani sheekh cabdiqaadir jilaani weeye dheh yaa rabbi nin jilaani la yidhaahdo baaba ninkii annaga dhexdayada bud ka soo yiri soo yeellaabay dheheen markaasuu wuxuu yidhi iska daaya warka jilaaniyo ninka cadaabaan idin leeyahay qabtoo cadaaba qabtay dheheen maya buu yidhi yaa rabbi de jilaani baa noo diidanaysaan yeellaa malaa'igta jilaani magaca dhaafi karta ogow yaa marka xataa ilahay ma fulin karto wayafcaluuna maa yumaruunada xaggee aaday mar haddii jiilaani joogo wayafcaluuna maa yumaruuna ma jirto awoodba uma ilahaba waa fooqa aaqa wey waxay marayaan walaa tuxamilna maa laa aaqata lanaa bihi bay marayaan wey markii dambe wuxuu yidhi war qabtoo cadaabasa idinma dhihin markay saa u qabteen labada gacmood dhab intuu siiyo wuxuu hadyeelaysaan haddaad dhahdaan waan cadaabaynaa naarta dhan baaban albaabada u xidhi yaa rabbi ninkii naartaan lahayn aad geysaanba albaabadaan u xidhi buu yidhi ma saasaa waxbaya naartuusan naga xidhine nooga sii daaya baa manaaqibta sheekh cabdiqaadir baa lagugu dariyo tafriic alkhaatir baa lagu qoro soomaalida way wada haysataan akhrisataan dariiqooyinku biyaabaa idinku dhaariyey idinku meeshan fiir waxa ka dhacay macrakadan iyo dagaalkan laysku hoobtay ee markii dambe sheekh cabdiqaadir jiilaani goobta u hadhay ee weliba uu ku hanjabay ilaahay inuu naarta ka xidhi ee lagu maslixeeye naarta ha naga xidhinee ninkan gaalkaaga jannada geyso yaa awood badan rabbigaa naarta ha naga xidhin ku baryootamay iyo sheekhaa ninkii gaalkaha qasab jannada ku geliya yaa xoog badan ninka waxaa rumaysan maa muslim noqon kara nin waxaa rumaysan siduu muslim ku noqon lahaa idinkaa laydinka rabaa saa darteed waxaanu leenahay ilaahay wuxuu sheegay nabigana ala salaam yashfacu fii aqwaamin maatuu cala alhudaa calaa diini اlhudaa waa qasab inay iimaan iyo islaamnimo dadkaasi ku dhinteen alislaami aha waawbaqatum ay halaagtay karatu اlaaahaami dembigii badnaa iyo macaasidii badnaa ay sameeyeen oo faudkhilu naara naarta loo geliyey bidalijraami dembiga ay galeen iyo eedda ay galeen iyo jariimada naarta darteed loo geliyey nabigu wuxuu ugu shafaaca qaadayaa marka an yakhrujuu inay ka soo baxaan minhaa naarta ila aljinaani ay u soo baxaan bifadli rabbi اlcarshi carshiga rabbigale fadligiisa ay ugu soo baxaan rabbigii dilixsaani samafalka u saaxiibka aha rabbiga gallada iyo samafalka badnaa fadligiisa iyo idankiisa baa lagaga soo saarayoo loo ogolaa nabiga tanse nabiga cala slat slam khaas kuma ahe ambiyada iyo malaa'igta iyo dadka mu'miniinta wanaagsan oo dhan waxbaa loo ogolaan laakiin waa adna in lagu ogolaado qofka aad u shafaaca qaadaysana la ogolaado wey iska waran waxa la yidhaahdo iyo xoog iyo anaa soo xulan oo soo maranaya dariiqadu aha wax ka socon ma jiraan rab alcardi ah de rab alcardi rabbigii loo bandhigayey weeye ninkan rab alcarshi baa ii qoran dhammaantiin cardi baa idin qoran mee bal hadhow shaarixana fiiriya ma cardi buu sharxay mise carshi buu sharxay carshi inay tahan u malaynayaa برب العرش inay sax tahay lakiin برب رب الcرض hadii la yihahdana khalقigoo dhan تucرض الkhalaaئq calى الlahi carshiguu saray soo maha taasaa u dhow marka daadka uun shiin ka dhigta wax dhib yar weeye wa bacdahu nabiga gadaashii yashfacu waxaa shafaaco qaadaya kulu mursalin nabi kastooo la soo diray iyo wa kulu cabdin addoon kastooo dii salaaxin wanaagu saaxiibkaay weliyin min أwliyaai اllaahi ka mid ah inta aan sheeganayaan dadkeenu dariiqooyinku weli wey ay leeyihiin wax la hubo weli ilahay inuu yahay kuma jiro wax la hubo oo yaqiinay tahay weli ilaahay inuu yahay kuma jiro inagu weli inuu yahay qofku yahay hal mid baan ku hubnaa in aayad sheegto ama xadiid sheegto inta soo hartay waa nin khayr loo rajaynayo iyo nin la yaqaana mujrim faajira inuu ahaa hadda dariiqada tijaaniyada la yidhaahdo nairobi masaajid bay ku leedahay sooma ya masaajid kaleo waxaa jira hotelka maridian la yihahda garabkiisa markaad jidkan la wareegtaan dhaadhaca hoobadka ramaboodka weyn ka baxdaan masaajidka jingadu ay ku wareegsan tahay baati ku wareegsan yahay soomaliya dhaga cagaaran dharkooda iyo shicaarkooda soomaliya dharka shicaarka cagaaran waa shicaarkii tariiqa tijaaniya wey axmed itijaani markuu nin axmed ibn sadiiq alkhumaari kitaab ka qorayey wuxuu leeyahay ilaahay maalinkuu aadam abuuray ilaa qiyaamada laga gaaro ma rumaysni buu leeyahay qof ka faajirsan ilaahay inuu abuuri oo aadama ah markaasu wuxuu ka sheekaynayaa intuu fawaaxish iyo qabaa'ix iyo kufri iyo shirki samayn jiray markaasaa darawalka darinta ku xeel dheerada wuxuu leeyahay ninkani wuxuu ku dhashay magaalo hebla magaalo hebla weligeedba qof ilaahay cabdi saalixaba kama dhalan magaalo hebla noloshiisuna waa fogaadee xoogay waa durkayo xanaaqi ninkaa ka hayey buu magaaladii kula kufay marka waxyaabahaasoo kale waxayaan laydinka dhaadhicinin weli lahubaa jira walaa jiilaani jiilaani khayr baan u rajaynaynaa laakiin ilaah baa yidhi aayad ku sheegay mise nabi baa xadiid ku sheegay in weliya adig weli la hubo wey markaad tira intee ka keentay in la hubo ilaahay baa raalli ka noqday khayrka maad ogtahay mise waxay kugu soo degay waan u rajaynaynaa khayr intaa keliya wey wayukhrij allahu ilahi wuxuu ka soo saaraa min anniiraani naarta jamiica man maata qof kastooo ku dhintay cala aliimaani iimaanka markii laga soo saaro dadkaasi naarta intay ku jireen nusuusu say tilmaantay way dhimanayaan naftu way ka bixi way qumudayaanoo qumud bay noqonayaan madow marka la soo saarayaa nafta lagu soo celin dabku wuxuu dayn keliya aathaar sujuudi halka wejigii laga sujuudi jiray taasaana hadhow lagu garan ninkaan sujuudi jirinoo wixii lagu garan aday ku taallaa markii bannaanka loo soo saaro jannada alirideeda meel biyo durduroo nahrulxayaati la yidhaahdaa mara